Luqadda Carabiga waa luqad ay ku hadlaan in ka badan afar boqol iyo laba iyo labaatan milyan oo qof waxaanay leedahay lahjado badan waana mid ka mid ah luqadaha caalamka ugu shacbiyada badan luqadda Carabiga waxaa si gaar ah u adeegsada dadka Islaamka ah taas oo uu kusoo degay qur-aanka kariimka ah waxaa kale oo carabiga ku qoran axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam luqadda carabiga ayaa sidoo kale raad weyn ku leh luqada aada u badan sida luuqadeena soomaaliga iyadoo ay jiraan erayo caalami ah oo caalamku isticmaalo kuwaasoo asal ahaan kasoo jeeda luuqadda carabiga haddaba qaar ka mid ah culimo u diinka ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay xooga saaraan barashada luuqadda carabiga taasoo ahmiyad weyn ugu fadhida qof kasta oo muslim ah magaaladu baahi badan bay u qabtaa luuqadda carabiga khaasatan soomaalidu carabiga way tuurtay meel cidlaa looga soo tegey waxaana nalagu sheegaa aan ahaano afrikaan oo dowlad afrikaan ahaano laakiin waxaana la yidhaahdaa waa duwal alcarabi ayaad ka mid tihiin baa la yidhaahdaa waana ka qaawannahay luqaddii carabiga waxaa nasiib darro ah ardaydan iskuullada akadeemigaa dhigata waxaa nasiib darro ah markay fasalka sideedaad ka soo gudbaan wixii ka dambeeya manhajka soomaaliga inta badan waxaa la yidhaahdaa maadooyinku waxay ku baxayaan luqadda ingiriiska dadkuna ha ogaadaan luqada carabtoo la bartay waa diinta islaamkaoo la bartay haddaad luqada carabta barato diin islaam baad taqaanaa wadaadaan qisadaasaan ku soo gabagabay waqtigaas ka gaabane wadaad sarkaal ahaayoo ciidamadiisa iyo dowladdii soomaaliya ka mid ahaan jiray oo hadda aada masaajiddan ugu xidhanoo ahludiina wuxuu yidhi anigoo sarkaal ah waxaan doonay inaan ingiriiska barto nin marka ingiriiska yaqaana yaaniyo ingiriiska bar baan igu kolkaasaani maxaad ku fal yuu yidhi maxadi waan aqbaranayaa sarkaalna waan ahay ingiriisna ma aqaan nin aan wax kuu sheegiye carabiga bara buu yidhi haddaad carabiga barato diin baad baratay buu yidhi go-aan baan qaatay wuxuu qalinay buug baan qaatay waxaan bilaabay alifbaadii baan bilaabay carabigan bilaabay maalintii wuxuu yidhi uu ninkaasi carabiga baro masaajidkan galagaan maanta ku joogaa buuri marka insha allah allah idin barakeeyo waxaad ogaataan carabi baro macnaheed waa diinta islaamka baro